xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa shil khasaare kala duwan geestay oo ka dhacay dalka koonfur afrika shilkan baawur ayaa waxaa saacadii lasoo dhaafay si gaar ah loogu soo tabiyey gobolka stirinkaab ee ka tirsan waddanka koonfur afrika kaasoo dhiliyey khasaare nafaad iyo mid hantiyeed sida ay xaqiijiyeen ilowraadyo deegaanka ah inta la xaqiijiyey waxaa shilkan gaari ku dhintay afar iyo toban ruux oo koonfur afrikaan ah halkii ay ku dhaawacmeen kow iyo toban xubnood oo ka mid ah dadkii saarnaa gaariga tagsiga ah kuwaas oo la geeyey isbitaallada deegaanka dalka koonfur afrika waxaa bishan diseembar ah laga diiwaangeliyey shilaal gaadiid oo dhowr ah kuwaas oo ay ku nafwaayeen dadyo badan darawallada kaxeeya gaadiidka dadweynaha ayaa lagu eedeeyaa inay xawaare sare ku wadaan gawaarida taasi oo badanaa keenta inay goorada isla galaan gaadiidka